Maamulka gobolka Gabiley iyo kan degmada Yashi Dhikan afar mashruuc oo lagu fuliyo gobolka Saya iyo deegaanada kale hoos Koenga afartan mashruuc iyo shalce biliiryo weliba dayactir la sameeyi doona saldhigga dhexe ee Gabiley dayactir la sameeyi doona dugsiga sare ee Qalax dugsiga Waalid Xoor iyo dugsiga Boqora ka dhex dhigana runtii dayactir lagu sameynayo saldhigga dhexe degmada Gabiley iyo ballaadhin lagu sameyn doono dhismaha cusub oo hool cusub lagu dari doono xagga dambe la dhisi doono waa maalin runtii qiimo leh intaasoo sano oo saldhiggan u baahnaa dayactir iyo dib u habeyn lagu sameeyo hadduu maanta ilaahay suurtogeliyey oo aynu wada taagannahay waxaan runtii ka dowlad hoosaan ku faraxsannahay inaannu ka qayb noqonno barnaamijkaa runtii aanu talagalna inaynu dadkeenna wax ugu qabanno qoladaa runtii aanu wada shaqaynta dhow naga dhexaysa ee saldhigga oo runtii degmada iyo runtii gobolkaba shaqo fiican u haysa oo gaar ahaan runtii degmada gabiley si fiican ula shaqaysa baahiyooga runtii asaasiga intii aan hore uga jawaabnayna waanu haynaa gacantan ku haynaa kolna wixii soo kordhaba runtii inaan gacanta ku qabanno aanu kala qayb qaadano diyaar baan nahay aad aad baan arrintan ugu faraxsanahay maayarka oo runtii wax weyn wax weyn wax weyn oon la qiyaasi karin had iyo jeer alla noola diyaara waxqabadkaa uu maanta ka bilaabay oo horena uga qabtay iminkana maantana uu dhagax dhigayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aadna waan u soo dhoweynayaa waana saldhiggii dhexoo dee saldhig kale oo gobolkuu leeyahay ama degmadu ay leedahay ma jiro runtii dacwadda iyo gobolka iyo gobolkii ugu dadka badnaa runtii dee xilligii siyaad barraag dhismahan ayuu ahaa ciidanku meelu seexda muu lahayn tiina maanta iyadna uu ku raaciyey runtii runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad maayarka ilaahay khayra siiyo waa nin danta guud iyo maarata iyo danta maarata dhan walba waxqabadka dalka aad iyo aad uga qayb qaata waa jookar baan odhan karaa qofka biniaadankaa ee maarata ayaa hawshiisa u hagar baxa runtii mashruucani aad iyo aad buu muhiim ugu yahay gobolka ka dowlada hoos ahaan markaan isla eegnay ama xogta helnay ama aan ururinay waxaannu garannay in waxa weeye runtan boolis oo waxa uu la dhisay xilli hore maantana uu ka muuqdo ciidhi weyni inaannu garanay inaannu ku kordhinno wataqaana dhismayaal ay dadku wataqaanaa ay waxa weeyaan ay ku nafisaan ama ay waxa weeyaan ku habboon oo qofka lagu soo xidhay mas-uulka ah hooyada lagu soo xidhay lamaan meelo ay u baahdaan maadaamaanu lahayn qaybaha ama waxa weeyaan dhismayaashu runtii ka dowlad hoos ahaan ama ka gol ahaan waxaan u taagannahay inaannu waxa weeyaan degmada baahiyaheega aasaasiga aanu qayb ka noqonno halkan ka dhagax dhigno mashruuc laguna ballaadhinayo dayactirna lagu samaynayo saldhigga dhexe ee magaalada gabiley mudana guddoomiye saldhiggan maadaama oo aantii dalka lagu soo noqday aan waxba laga qaban kagolo deegaan ahaan waxaannu qorshaynaynay oo muddo badan baannu ku howlanay sidii hal mar dhismo weyn oo casriya loogu heli lahaa oo waxa weeye in badan aannu ka suganay dowladda dhexe baaqna aannu u dirnay iyadoo runtii aannu annagu awoodda saarnay ka dowlad hoose ahaan gobolka xarumihiisa kale nabadgelyada oo saa ka warqabtaan hadday tahay kalabaydh hadday tahay geed ballaadh hadday tahay agabar hadday tahay halkan rugaha lagu kordhiyey taraafiga iyo rugta niyu gabiley ilaa debdemiska mashruucyadan laku fulyahayo gobolka gabileya waliba inaga doonana haana lanka adeegi doono bulshada ku nool gobolka saya